asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu subax wanaagsan kulan wacan dhegeystayaal qodobada aad warka ku maqli doontaan waxaa ka mid ah booliiska oo warbixin ka soo saaray shir dhacay maalinkii sabtida dhin kiniisad ka xaday hal dhibic shan milyan oo la raadinaya waxaa kaloo maqli doontaan dowladda soomaaliya oo sheegtay in la burburiyey xarumo al-shabaab ay ku lahaayeen gobolka baay intaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobada ugu waaweyn warkeenna waa subaxnimo talaadaha taarikhdan waxay ku beegan tahay koob iyo tobanka bisha tobanaad ee oktoobar sanadka labada kun laba iyo labaatanka kusoo dhawaada qodobadaas iyo kuwo kale oo dhammaystiran laamaha ammaanka ee ismaamulka meeru ayaa warbixin horudhaca ka soo saaray shil habeennimadii ee axadda soo galaysay ka dhacay aagga loo yaqaano sabwiiga ee waddada u dhexaysa dowlad deegaanada isiolo iyo meero baaritaanada ayaa lagu ogaaday in maamulka baska shilka galay uunan haysanin shahaadada muujinaysa in kormeer lagu sameeyo oo la xaqiijiyo tayadiisa iyo shatiga adeegsiga waddada dokumentigan ayaa waxaa markaasi ku qoran waa taaragada baabuurka meelaha loogu safro nambarada shirkadda uu ka tirsan yahay magaca shirkadda iyo taarikada markaasi dhacaya leysinka ku-xigeenka taliyaha booliska ee deegaanka galbeedka buuri ee ismaamulka meero laura khatebi ayaa sheegtay in markii uu shil ka dhacayay aan baskaasi loo ogolayn inuu shaqeeyo booliska galbeedka buuri oo arrintan baritaano dheeraada ku sameynaya ayaa u yeeray mulkiilaha gaariga si uu fariin u qoro oo uu faahfaahin u bixiyo waxaa dhacdadaasi ku nafwaayey ilaa labaiyo toban qof halka ku dhowaad soddon kalena ay ku dhaawacmeen wararka ayaa intaasi ku daraya in baabuurka uunan ahayn bas caadi ah balse gaari la habeeyey oo loogu talagalay dadka xafaladaha jeceel ee markaasi u kala goysha waddamada kenya iyo tanzaniya saraakiisha waaxda dambi baarista ismaamulka nairobi ayaa raadinaya nin lagu eedeeyey in uu lacag gaarayeysa hal dhibic shan milyan oo shilin uu ka xaday kiniisad ku taalla xaafadda kangemi wararka ayaa intaasi ku daraya in george mburu uu ahaa maareeyaha kiniisadda a c k all saints mountain view charge saraakiisha ayaa laga soo xigtay in kadib markii ay dhammaatay munaasabad halkaasi lagu qabanayay uu jebiyey kiniisadda kadibna uu lacagta la baxsaday mburu ayaa hadda dhumaalaysanaya oo la raadinaya eedaysanaha ayaa markaasi waxyeeleeyey hanaanka korontada ee kiniisadda si aan looga dhex arkin kaamirada qarsoon ee loo yaqaano c c t v-da
wararka gudaha soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyey ee ka dhaca caalamka ka dhegayso star f m
iminkana soomaaliya ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo howlgallo qorsheysan ka sameeyey deegaano ka tirsan gobolka baay halkaas oo ay ku sugnaayeen xubnaha ka tirsan dagaalyahanyada al-shabaab howlgalkan ayaa waxaa si gaar ah u fuliyey ururka afartan iyo lixaad guutada sideedaad qeybta lixdanaad waxaana laga sameeyey deegaanada kale ah wariishe kaysaney buula jadiid raamocaddoy iyo weliba moodomoodo taliyaha ururka afartan iyo lixaad xidigle muxidiin maxamed xaaji ayaa warbaahinta ciidamada qalabka sida u sheegay in ciidanka ay burburiyeen xarumo iyo weliba maxkamad ay al-shabaab ku lahaayeen oo ay dadka ku dhibaateen jireen sidoo kale waxaa markaasi uu sheegay inay sii socon doonaan howlgallada ka dhanka al-shabaab ilaa deegaanada iyo weliba degmooyinka gobolka baay ay kaga sugan yihiin al-shabaab ay kaga saarayaan deegaano ka tirsan gobolka baay waxaa dhowr jeer ka dagaalamayay ciidamada dowladda iyo weliba al-shabaab waxaa sidoo kale ciidamada xoogga dalka iyo kuwa koonfur galbeed ay sameeyeen howlgallo amniga lagu xaqiijinayo weli wararka ku saabsan al-shabaab ayaanu ku guda jirnaaye gudoomiyaha hiiraan cali jeyte cusmaan iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka golaha shacabka ayaa gaaray deegaanka jicibow halkaas oo uu ka dhacay dagaal u dhexeeyey ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa deegaanka oo dhinaca iyo weliba ururka al-shabaab gudoomiye jeyta iyo xildhibaanada ayaa warbixin ka dhageystay taliska ciidamada ee hogaaminayay dagaalada halkaasi ka dhacay taliyaha guutada shanaad qeybta toddobiyo labaatanaad ee militariga soomaaliya konrel maxamuud xasan bakay oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in khasaaro xoogan ay gaarsiiyeen al-shabaab waxaa lagu garaacay altaleyri ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa
khasaare badana lagu gaarsiiyey shalay argagixisada deegaanka jicbow ciidanka xoogga dalka soomaaliya iyo kuwa deegaanka oo iskaashanaya waxa waaye waxaan dhihi karaa jab lama iloowaana ku gaaray meeshaas waayahan dambana jabka sidii u gaarahayey waxaana rajaynaynaa in guud ahaan argagixisada gobolkan laga weyn doono guud ahaanna dalkeena laga weyn doono insha allah hadii ilaah yarxamo.
gudoomiyaha gobolka cali jeyte ayaa isna sheegay inay sii wadi doonaan howlgallada kadhanka al-shabaab ee ka socda gobolka hiiraan loogana saarayo guud ahaan dalka soomaaliya waxaa lagu garaacay altaleyri ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa maxaanku yidhahdaa ciidanka deegaanka dib u xoraynta la yidhaahdo awalna macawisley la dhihi jiray oo iska barbar diriraya ayaa gacan adag saaray maanta waxaynu ku soo gabagabowda guul waxaanan rabaa dadka soomaaliyeed meel walba oo ay joogaan waradeerow haddaan nin jabay laga faa'iidaysan ma nin mitada ayaa laga faa'iidaysan karaa waa maya dadka soomaaliyed al-shabaab waa jabay ha ka faa'iidaystay ha ka saareen dhulkooda ha israaciyeen israacin buu joogaaye israacinuu jooga ha israaciyeen waxaa mahadcelin mudan oo aan rabaa inaynu mahadceliyo sorry ciidamada heel walaal khaasatan kuwa reer jabuuti ee qaraxii beledweynena runtii qayb ilbaax la ka qaatay fashiliyey gaarigii u dambeeyey toogtay asoon soo gaarin taargetkiisii ee burburiyey haddana maanta altaleeri ku garaacay oo u burburiya ciidamada soomaaliya inay si lixaadla uga adkaadaan nimanka la yidhaha argagixisada ee shabaab waa u mahad celinaya waxay naga mudan yihiin inaan u mahad celino soomaalidu waxay tidhaahdaa waa shukri calaa waajib qofkaas waajibkiisuu guto maya qof kasta oo shabaab gacan ku dhuftay waa u mahad celinaynaa khaasatan ciidanka helo walaal waa u mahad celinaynaa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa dibu xoraynta oo aan garanayno inay laba sano abaar ku jireen oo aan garanayo duruufta ay ku sugan yihiin oo aan garanayo inta bilood ay dagaal ku jireen waxaan leennahay ilaahay baa idi abaal marin kara idama abaal marin karna annagu gudoomiyaha gobolka hiiraan ayuu codkaasi cali jeyte intaanu soomaaliya inta caalamkan u gudbin madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo xogeyaha arrimaha dibadda ee u k james clivery ayaa khadka isgaarsiinta kaga wada hadlay qodobo ay ka mid yihiin in la xoojiyo xiriirka labada dal xogeyaha arrimaha dibadda ee u k ayaa qoraal kooban uu ku daabacay bartiisa twitter-ka isagoo sheegay in dowladdiisu ay sii wadayso taageerada ay soomaaliya ka siiso dhinaca la dagaalanka ururka al-shabaabe sidoo kale xogeyaha arrimaha dibadda ee britain ayaa sheegay in dalkiisu uu soomaaliya ugu deeqay sanadkan in ka badan konton milyan oo doolar oo lacagta ingiriiska ah taasi oo sigaa waa konton milyan oo yuuro aan rahde oo ah lacagta ingiriiska taasoo ay si gaar ah loogu qorsheeyey in lagu taageero shacabka soomaaliyeed ee dhibaataysan gaar ahaan kuwa ay haysato cuntayarada biyo la-aanta iyo weliba adeegyada kale ee dhinaca caafimaadka madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa intii lagu guda jiray wadahadallada waxa uu dowladda ingiriiska oga mahadceliyey taageerada ay siiyaan soomaaliya isagoo ugu baaqay inay dardargeliyaan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa taageero u raadinaya howlgallada bilowday ee ka dhanka al-shabaab isagoo markaasi u safar tegay dalalka itoobiya iyo uganda uu ku dalbanayo in laga caawiyo la dagaalanka iyo weliba ciribtirka al-shabaab ugu dambeyn dhankaasi iyo caalamka haddaanu eegno dowlada ukrain ayaa ruushka dowladda ukrain ayaa ruushka oo dalkeeda ku duulay afar iyo labaatankii bishii labaad ee sanadkan ku tilmaamtay dowlad argagixiso dareenkan ayay ukrain ku muujisay kulanka golaha guud kulanka golaha guud ee qaramada midoobay waxaa markaasi ay cambaaraysay weeraro gantaalo loo adeegsaday oo ruushku dhowaan ku qaaday dhowr magaalo oo ka tirsan ukrain oo ay ka mid tahay caasimada dalkaasi ee kiyev ergeyga ukrain ee qaramada midoobay sarji kisisa ayaa sheegay in ruushka uu mar kale caddeeyey inuu yahay dal argagixiso sidaas awgeedna la doonayo in sidaa ugu markaasi adag wax looga qabto